bismillaahi araxmaan araxiim maanta ururka saxafiyiinta koonfur galbeed waxaa kulamo kala duwan ay la yeesheen midka koowaad waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed halkaas oo runtii kulan aad muhiim noogu ahaa aynu kula yeelanay wasiirka warfaafinta iyo wasiir ku-xigeenka waxyaabaha kulankaasi aan u doorbidnay oo wasaaradda noogu wacdayna waxay ahayd maadaama koonfur galbeed isbeddel ballaaran uu ka dhacay wasaaradihii dib ay u shaqo bilaabayaan markii madaxweyne cusub la doortay isbarasho iyo sidii wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo saxaafadda madax bannaan iyo kuwa xindaabka dowladda ku jiraba ay wada shaqayn dhaba u yeelan lahaayeen waxyaabaha horey looga wada shaqaynayay waxay ahayd koonfur galbeed horumarkeeda xasilinta iyo deganaanshaha saxaafadda agaasimiyaasha warbaahinta idaacadaha iyo telefishinada ayaa ka soo qaybgalay warbaahinta deegaanka ah iyo wakiil wareennada warbaahinta kala duwan marka kulankaasi wuxuu noo ahaa kulim aad muhiim noogu ahaa isafgarad iyo natiijo ayuu ku soo dhammaaday iyo wada shaqayn aynu yeelan doonno sidii horey bay u jirtay waxaan ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka kulanka martiqaadka ay noo fidiyeen maanta kulanka labaad wuxuu ahaa kulan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka ayna hogaaminayeen oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaran aynu la qaadanay waxyaabaha isna looga wada hadlaya waxay ahayd wada shaqayn waxyaabihii tabashaa xagga saxaafadda dhibaato ay qabeen oo kale inay la wadaageen xagga nabadgeliyada iyo dhanka shaqada qaabkii loo fududayn lahaa iyadana guul bay ku soo dhammaatay marka hadal badan ma jeedin doono waxaan ku wareejinayaa wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed si isna labadaasi kulan ee maanta dhacay iyo mustaqbalka saxaafadda iyo wasaaradda xaalkeeda siduu noqon doona nooga hadli doono
aad baad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan aad uga qayb qaadanaysaan qanacinta ummadda ama bulshada soomaaliyeed guud ahaanba gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya marka maanta waxay ahayd maalin aad u weyn oo dhanka saxaafadda aad ugu weyn oo wasiirka warfaafinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya xafiiskiisa uu ku qaabilay guud ahaan ururka saxaafadda koonfur galbeed ee ka jira iyo kuwa gaarka ah oo dowladda ay leedahay iyo kuwa madax bannaanba kadib waxaa shir uu ka dhacay sida wasiirka uu sheegay xarunta madaxtooyada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya uu ku qaabilay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya madane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxaana la soo maydhigay in wanaaggii hore saxaafadda loogu samaynayo wanaag ka badan loo sii samayn doono hadduu ila yidhaahdo wada shaqaynta hadda jirta mid ka xoog badanna la sameeyo waayo saxaafaddu waa isha keliya dowladnimada ay ku soconaysa saxaafaddana waxay ka mid tahay astaamaha dowladda kuwa ugu horreeya marka waxaan aad u rajaynaynaa in maanta waxay ka bilowda ay ka sii fiicnaan doonta wada shaqaynta madaxtooyada iyo guud ahaanba saxaafadda koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanna waxaa mas-uul inooga ah saxaafadda aase bodosi ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiir ku-xigeenkiisa wasaaradda warfaafinta guud ahaanba marka madaxtooye ahaan iyo agaasimaha ama madaxa ama guddoomiyaha warbaahinta ee koonfur galbeed ee soomaaliya asiga iyo annagana waa ka wada shaqayn doonaa hadduu ila yidhaahdo sidii warfaafinta ama guud ahaan wariyaashaba ay u heli lahaayeen xaquuqdooda ay u heli lahaayeen xaquuqdooda dhanka tabinta xaquuqdooda dhanka mushaaraadka ah wax walba inay helaan hadduu ilaaraa insha allah madaxweynahana uu ballanqaaday aad baa u mahadsan tihiin wakhtigiina qiimaha badan aad gelisaan shacabkiina aad ugu shaqaysaan annagana waad ila shaqayn doonnaa hadduu ilaaraado oo duruufihii aa kula soo shaqayseen waa isla ogeyn waa isla soo shaqaynay insha allah haddii duruufahan laga sii baxana waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayn doonno hadduu ilaaraada aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillahi raxmaan iraxiim sida uu sheegay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya muxidiin xusni maanta waxaan kulan ku yeelannay gelinkii hore wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankaasoo dabcan aan shir gudoominayay aniga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya sida guddoomiyahaba uu sheegay saad ogtihiinba waxaan ku jirray afartii bilood oo lasoo dhaafayba isbedbedello maamulkii hore ee koonfur galbeed soomaaliya uu xilka dhammaystay kadibna madaxweyne cusub la doortay anigana markii labaad aan ku soo laabtay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenkaygaba waxyaabaha ugu muhiimsanoo maanta warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya iyo ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya aan ka wada hadlayna waxay ahaayeen sidii warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya loo kobcin lahaa tayadeeda looguna raadin lahaa fursado ay ku heli karaan tababarada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin sida laogyahayba soomaaliya wariyaasha soomaaliyeed meel walba joogaan dhibaatooyin badan iyo duruufo badan ay ku shaqeeyaan iyagoo shaqaynayay qaarkood u dhintaan loo dhaawacaa nolola dhibaateeya iyadoo guud ahaanba kulankaasna warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya wariyaashoodu ay ugu tacsiyeeyeen wariyaashii intii afarta sano ahayd ee maamulkii hore uu jiray dhibaatada ay ka soo gaartay hadday taa dhimashada ee dhaawaca intaba sidoo kale annagoo wada soconno warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya iyo ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliyaba waxaan xafiiskiisa hoolka shirarka nagu qaabilay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo markii ugu horraysay tan iyo markii loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya saxaafadda koonfur galbeed soomaaliya ay si toosa ay ula kulanto iyadoo ay horkacayso wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya madaxweynuhuna dabcan sida uu inoo sheegay xudiyaar uu yahay inuu guud ahaanba garab istaago wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed iyo warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba iyo inuu garab weyn siin doono ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya oon ognahay in wada shaqayn wanaagsan ay ka dhaxayso wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya intaba dhaliilo way iska jiri karaan soomaaliya xaalkeedu sidii la rabay ma aha wariyaasha duruufo badan ay ku shaqeeyaan dhaliilo badanoo dawladda iyo wariyaasha dhankooda oo dee kulankii madaxweynaha la isdhaafsado waa jireen madaxweynaha iyo aniguba waxaan ballan qaadnay in si dhow aan ula shaqayn doono warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya iyaguna waxay ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo horumarinta barnaamijyada saxaafadeed ee koonfur galbeed soomaaliya iyo in laga wada shaqeeyo hadday tahay dhinaca amniga dhaqaalaha siyaasadda intaba inay la hareer istaagi doonaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaan si rajaynaynaa ilaahay idinkii afartii sanoo lasoo shaqeeyeyna si wanaagsan baan usoo wada shaqaynay xilligan cusub oo inoo bilowday aniguna mar labaad anigii wasiir ku-xigeenkaygaba aan wasaaradda kusoo laabanay waxaan rajaynaynaa in caqabadihii horey noo soo maray annagoo tusaale ka dhiganayna aan wada shaqayn toosa ayna dhexmari karto na dhex marayso wax laali wixii dhaliilahoo jirana aan miiska wadahadalka aan ku sixi doono haddee laydnu aad wada maasantay